muddo shan iyo labaatan maalmood ah oo ay socdeen dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda itoobiya iyo kuwa qowmiyadda tigreega ee t b l f ayay dowladdu guulo ka sheegatay dagaalkaasi iyadoo ugu dambayntii sheegtay in ay gacanta ku dhigtay magaalo madaxda gobolka tigreega ee maqala ra-iisul wasaaraha itoobiya abiye axmed ayaa xalay shaaciyey in howlgalkii militari ay ku qaadeen gobolka tigreega uu kusoo dhammaaday si guul ah khudbad uu jeediyey ra-iisul wasaaraha ayaa laga sii daayay telefishinka dowladda waxaana uu sheegay in ciidamadooda ay awood u yeesheen inay si buuxda gacanta ugu dhigaan magaalada maqallah dhanka kale hogaamiyaha jabhadda xoreynta dadka tigreega ee t b l f ayaa fariin qoraal ah uu u diray wakaaladda wararka ee reuters waxa uu ku sheegay in ciidamadiisa ay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan dowladda etoobiya naxariis daradooda waxa ay tani sii kordhin doontaa go-aankeena ah inaan la sii dagaalanno kuwa soo duula ilaa dhammaadka ayuu ku yidhi qoraalkiisa hogaamiyaha jabhadda xoreynta dadka tigreega t b l f waxa ay wacad ku martay in ciidamada dowladda itoobiya ay la geli doonaan dagaal la mid ah kii ay talada dalkaasi kula wareegeen sannadihii sagaashameeyadii iyagoo ka jabhadeynaya gudaha itoobiya maxamed caalim oo ah falanqeeye la socda arrimaha geeska afrika oo warbaahinta gudaha la hadlay ayaa sheegay in itoobiya ay cagta saartay waddadii dagaalada sokeeye islamarkaana dagaalka ka socda haatan dalkaasi uu qaadan doono waqti dheer tigreeguna ay yihiin qowmiyad awood u leh inay sii wadaan dagaalka ka dhanka ah dowladda itoobiya dadkani waa qowmiyad dhan oo celcelisaan shan milyan ilaa lix milyan ah waa dad deegaankoodii joogo hubkoodii haystaa buulahay gelayaan wadooyinkay gelayaan gurida dagaal bay bilaabayaan qaabka haddana u dagaalamaan kooxahaas doodu kacsan ee al-shabaab oo kale waxaan ognahay dagaalka afghanistaan baanu ognahay dagaalka ciraaq baanu ognahay waxan waa qowmiyad dagaalamaysa oo qaarkood ka dhex dagaalamaya gudaha etoobiya marka dagaal etoobiya waxay cagka saartay wadada dagaalka sokeeya saasaan anagu u arkaynaa afartii bisha nofembar ayay ahayd markii abiye axmed uu cilaamiyey dagaal ka dhan ah t b l f oo uu ku eedeeyey inay weerareen xarun ciidamada militariga ay ku lahaayeen gobolka iyagoo la wareegay hubkii halkaa yaalay askar badanna ku laayay taliskaasi dagaalka ka socda gudaha etoobiya ayaa sabay barakaca kumanaan dad ah kuwaas oo gaaray dalka suudaan dowladda suudaan waxa ay sheegtay in ka badan afartan kun oo qaxooti ah inay ku sugan yihiin gudaha dalkeeda kuwaasi oo kasoo cararay dagaalada